halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
haddii aan ku horreeyo seylada xoolaha ee magaalada diinsoor geela ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa weliba dhoofka toddobiyo labaatan milyan iyo shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa geela dhoofka waxaa lagu kala iibsanayaa koob iyo toban milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ayaa geela dhoofka waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah geela gowraca ah ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa sagaal milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa waxaa lagu kala iibsanayaa lix milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaadna lagu kala gadanayo shan milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah ariga dhoofka ayaa silada dinsoor waxaa lagu kala iibsanayaa lacag gaaraysa malyan sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa lacag gaaraysa malyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ayaa ariga dhoofka ah dinsoor waxaa lagu kala iibsanayaa sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah ariga qaliinka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa malyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa ariga qaliinka ah lix boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah lo-da dhoofka ah heerka labaad ayaa lagu kala iibsanayaa magaalada diinsoor toddoba milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa lix milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah lo-da gowraca ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa saddex milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa laba milyan iyo siddeed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo laba milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah iminkan haddii aynu eegno seylada xoolaha ee magaalada buur xakabo geela dhoofka ayaa waxaa lagu kala iibsanayaa lacag gaaraysa siddeed iyo labaatan milyan heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa labaiyo toban milyan halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo siddeed boqol halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo siddeed milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah geela qaliinka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa koob iyo toban milyan halka heerka labaadna lagu kala iibsanayo toddoba milyan iyo shan boqol oo kun heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa lix milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah ariga dhoofka ah ayaa seelada buurxakaba waxaa lagu kala iibsanayaa laba milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad ayaa waxaa lagu kala gadanayaa milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaad ayaa lagu kala iibsanayaa milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah ariga gowraca ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa malyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala iibsanayaa sagaal boqol iyo konton kun heerka saddexaadna waxaa lagu kala gadanayaa toddoba boqol iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah lo-da dhoofka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa sagaal milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa toddoba milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo lix milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah